faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar cabdulah warsomo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu doorkaroon warka duhur ee raadiyaha cadaado kulamadii wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulka galmudug garabka dhuusamareeb oo natiijo la-aan kusoo dhammaaday iyo wasiir qarafaan oo dib ugu laabtay magaalada muqdisho qaramada midoobay oo ka digtay gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo ku jira magaalada muqdisho kala fadhiga shanaad ee golaha shacabka soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada muqdisho ee caasimada dalka maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo amaro duldhigay wadayaasha mootooyinka degmada afgooye duqa cusub ee degmada gaalkacyo oo shaaciyey tallaabada ugu horreysa ee uu maamulkiisu u qaadayo dhanka horumarka doorashada golaha wakiilada somalilan oo u qabsoomi la arrimo la xidhiira nidaamka ka qaar ka mid a beelaha dega degmada gaalkacyo ee gobolka mudug dhinaca maamulka puntland oo waxba kama jiraan ku tilmaamay qaabka loo soo xulay golaha deegaanka cusub ee degmadaasi burcadda wadooyinka gobolka shabeellada hoose oo sii laba jibaaray dhibaatada ay ku hayaan gaadiidka ku safra gobolkaasi mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada caabudwaaq oo kormeer xog aruurin ah ku sameeyey qaar ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud qodobadah iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan warka duhur ee raadhiyaha cadaado
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale wacan oo wanaagsan waa duhurnimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo toddobada bisha saddexaad labada kun toban iyo sagaalka warka duhur ee maanta waxaa soo saaray shaafici shariif maxamed isla shaafica ayaa farsameynaya anigoo jila ah ayaa idiin aqrinaya duhur wanaagsan kulamadii wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxda galmudug garabka dhuusamareeb ayaa natiijo la-aan kusoo dhammaaday wasiirka arrimaha gudahana wuxuu dib ugu laabtay magaalada muqdisho shaafici shariif maxamuud ayaa faahfaahinaya wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta soomaaliya maxamed cabdi sabriye karafaan ayaa shalay soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug si kulamo ay ula qaataan garabka galmudug ee fadhigoodu yahay magaalada dhuusamareeb kulamo uu la qaatay axmed ducaale geella xaaf oo uu garab fadhiyey sheekh maxamed shaakir cali xasan qaatayna saacado badan ayaan la ogeyn ilaa iyo hadda natiijada saxda ah ee ka soo baxday kulamada ay wada qaateen karafaan iyo mas-uuliyiinta garabka galmudug ee ku sugan dhuusamareeb sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha waxa uu kulan la qaatay sheikha ahlusunna ee maxamuud lamana oga dhammaan kulamada waxyaabaha kama dambaysta ee ka soo baxay warar hoose oo ay helayso raadiyo cadaado ayaa waxa ay sheegayaan in ay u qorshaysnaayeen wasiirka safarro kale oo uu ku tegi lahaa magaalooyin ay ka mid yihiin guriceel iyo xeraale oo dhowaan colaado ay ka dhaceenna hase ahaatee uu gebi ahaanba ka tanaasulay safaradaasi dibna ugu laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka shaacin la'aanta waxyaabaha la isku fahmay iyo kuwa la isku fahmi waayey iyo sida degdega ah ee uu wasiir karafaan uga laabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa loo badinayaa inuusan jirin wax isfahan ah oo labada dhinac ay gaareen sheekh shaakir cali xasan horey ayuu u cadeeyey mowqifkiisa doorashada galmudug ee isaga iyo axmed ducaale geelle xaaf hase ahaatee wasiirka ujeedkiisa uu ahaa ku-qancinta shiiqa iyo xaaf in doorashada galmudug wakhtigeeda lagu qabto ayay u badan tahay inuu ku guulaysan waayey marka laga eego kulamadii uu la qaatay iyo shaacin la'aanta natiijadooda garabka galmudug ee ku sugan dhuusamareeb dhankooda kama aysan hadlin kulamadii ay la qaateen wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya iyo natiijooyinka ka soo baxay waana ay ka wada gaabsadeen xubnaha kulamada wada qaatay in ay shaaciyaan natiijada kulamadooda oo saxaafadda ay dibadjoog ka ahayd qaramada midoobay ayaa ka digay gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxo oo ku jira gudaha magaalada muqdisho cabdifitaax bayska ayaa warkan magaalada muqdisho inooga soo diray qoraalka ka soo baxay xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa waxa uu ku bilaabanayaa sidan xafiiska qaramada midoobey ee howlaha soomaaliya u qaabilsan dhanka ammaanka wuxuu faafinayaa digniin la xiriirta suurtagalnimada qaraxyo ka dhici kara magaalada muqdisho kuwaasoo lala beegsan karo hoteelada iyo goobo kale oo muhiim ah sida xarumo dowladeed iyo xafiisyada hay-adaha kala duwan ee ku sugan magaalada muqdisho weeraradan ayaa waxa ay dhici karaan arbacada maanta oo taariikhdu tahay toddoba iyo labaatanka maaj ilaa iyo maalinta sabtida ee toddobaadka soo socda loogana baahan yahay dhammaan dhinacyada in ay ka feejignaadaan qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidhi qaramada midoobey waxay haysaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan gabaari lagu soo raray qaraxyo aada u tan weyn kuwaasi oo galaabsan kara nolosha dad fara badan tirada gawaarida ayaa qoraalka qaramada midoobey ka soo baxay lagu sheegay in ay gaarayaan ilaa iyo afar gawaari kuwaasi oo la aaminsan yahay in la beegsan doono hoteelada iyo goobaha kale ee ugu muhiimsan gudaha magaalada muqdisho digniintan ka soo baxday qaramada midoobey ayaa kusoo beegmaysaa iyada oo toddobaadkii lasoo dhaafay iyo toddobaadkan gudihiisaba magaalada muqdisho ay si isdabajoog uga dhaceen qaraxyo iyo weerar toos oo lagu qaaday xarumo dowladeed oo ay leedahay dowladda federaalk ee soomaaliya ammaanka magaalada muqdisho oo markii horeba ahaa allow sahal ayaa iminka noqday mid sii liicaya hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya ayaa dhowaan lagu sameeyey isbeddel hase yeeshee ilaa iyo haatan ma muuqato waxa ay kusoo kordhiyeen xaaladda amni dare ee weli ka taagan magaalada muqdisho cabdifataax maxamed cusmaan raadiyow cadaadow magaalada muqdisho talafadhiga shanahaad ee golaha shacabka soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka mar kale cabdifitaax bayska aad baad u mahadsan tahay shaafic shariif maxamuud magaalada muqdisho daqiiqada ka hor waxaa ka furmay mamba la dahrogay munaasabad lagu furayo kal fadhiga shanaad ee xildhibaanada golaha shacabka oo dhowaan kulamadoodii caadiga uu bilaaba doono furitaanka munaasabada sida dastuurka u yaala dalka uu qabo mar walba ee baarlamaanka golihiisa fasax gelayaan ama ay kasoo laabanayaan waxaa khudbad ku leh oo furaya ama soo xeraya madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ama madaxweynaha markaasi talada dalka haya isaga ayaana munaasabada daafurkeeda ka qeyb galay wararka ka imaanaya goobta munaasabada ay ka socoto oo ah xarunta generaalka hiya ayaa sheegaya in ay ku sugan yihiin madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo xubnihiisa kale ee ka tirsan dowladda sida golayaasha waxaa kaloo munaasabada lagu casuumay shaafici xubno ka tirsan dowlad goboleedyada oo hogaamiyaashoodu ay ku jiraan iyo guddoomiye baarlamaanada maamul goboleedyada oo gebigoodba ku sugan magaalada muqdisho sida jubbaland hiirshabeelle puntland galmudug iyo sidoo kale koonfur galbeed xagga madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada waxaa laga xusi karaa axmed madoobe oo maalmihii lasoo dhaafay baa ku sugnaa muqdisho iyo sidoo kale hogaamiyaha hiirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa nasiib u yeeshay iyaguna in ay ka qayb galaan halka xubnaha kalena ay ka maqan yihiin intooda badan munaasabada ayaa sidoo kale dhinacyada khudbadaha ka jeedi doona marka laga soo tago khudbada dahroga ee madaxweynaha soomaaliya imanka socota waxay u badnaa doontaa xubnaha kale ee khudbadaha jeedi doona mid ay markaasi ay- ay ku taageeri doonaan shaqooyinka ee, dhinaca ee, golayaasha dowladdu ay wadaan sida golaha shacabka ee, oo maanta kalfadhigiisii shanaad ee ee, maanta ay furanayaan oo munaasabadoodii ay socoto kadibna kulamo isugu imaan doonaan kulanka ugu horeeya marka ee kalfadhiga ee golaha shacabka kulankiisa koowaad wuxuu dhici doonaa maalinta sabtida ee toddobaadka soo socda sida ay sheegeen ee, guddiyada qaar ee golaha shacabka ee maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay amaro duldhigeen wadayaasha mootooyinka ee degmada afgooye cabdiwaaxid cabdulaahi daahir ayaa warkan magaalada muqdisho nooga soo diray iyadoo shacabka ku nool degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ay ka qayla dhaaminayeen maalmihii lasoo dhaafay xaaladda ammaan ee degmada kadib markii ay magaaladaas ku soo bateen xilliyada habeenkii ah dhaca moobeelada maamulka degmada afgooye ayaa mamnuucay mootooyinka loo yaqaano faykoonta salaada cishaha kadib xilliga habeenkii ah in ay magaalada dhex socdaan kadib markii la sheegay kooxaha sida gacantuugaalaysiga ah degmada uga qaraabta iyo kuwa falalka amni xumo ka geysta ay ku baxsadaan mootooyinkaas taliyaha ciidanka booliska degmada afgooye cabduqaadir cismaan mursal nuunow ayaa sharaxaya amarka amni ay kusoo rogeen mootooyinkaas waxa ay ulagol leeyihiin waxaan u baaqayaa mo- mootooyinka ka shaqeeya degmada afgooye haddii laga baxo cishaha wax mooto ah degmada afgooye la arki karo habeenkii isocodkeeda la arki karo ma jiraan ciidamada dhammaan amaran siinay goob walba ay maraan waa lagu soo qabanaya dadka amniga oo ii sheegeen kooxaha tuugada iyo dadka habeenkii isticmaalaan ay ku baxsadaan falal badan ayaan ku haynaa ugu badanaan daba joognaa marka waxaan rajaynaynaa amaamirta aan farayno inay qaataan shacabka mootooyinka isticmaalo dadka isku mid maahan dadka tuugada la shaqeeyo kuwaan la shaqeynina kala jiro kuwa tuugada la shaqeeyo waana daba joognaa marka ha iska digtoonaadaan nin walbo mootadiisa ku xaraysto gurigiisi marka hadii la gaaro mooto weligees haddaan aragno annaga waxaan sharcigan u waafajinaynaa haddii ay qadro waxaan gudbinaynaa degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay kusoo badanayay dilalka qorshaysan iyo dhaca moobeelada cabdiwaxiid cabdulaahi daahir radio cadaado muqdisho duqa cusub ee degmada gaalkacyo ayaa waxa uu shaaciyey tallaabada ugu horeysa ee uu maamulkiisu ku dhaqaaqi doono shaafici shariif maxamuud ayaa faahfaahinaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug gaar ahaan dhinaca waqooyi ee uu ka arrimiyo maamulka puntland waxaa maalin ka hor ka dhacday doorasho ay golaha deegaanka kusoo doorteen guddoomiye cusub oo maamulka degmada hogaamin doona saahid maxamuud cali oo ka mid ahaa raggii isku soo taagay qabashada xilka ayaa loo doortay inuu noqdo duqa cusub ee degmada gaalkacyo qaybta maamulka puntland saahid waxa uu sugayaa hadda in ay dhacdo xafladda xilwareejintiisa si uu u fuliyo ballamihii uu ka qaaday shacabka gaalkacyo inuu qaban doono haddii xilka uu ku guulaysto mar uu la hadlayay guddoomiye saahid raadiw cadaado ayaa waxa uu sheegay in howlaha ugu horeeya ee maamulkiisu uu qaban doono ay tahay waxuqabashada iyo u adeegista shacabka magaalada gaalkacyo maamulka cusub anu aan hormuud ku ahay iyo golaha deegaanku waxaan ku rajan weynahay inaan qabanno qorshayaal dhowr ah oo aan ugu talagalnay inaan degmada wax muuqda kaga qabanno waxaa ugu horeysa inaan dib horweyn ku sameyno dowladii hoose nidaamka ay u shaqeynaysa hadduu yahay kan qorsheynta hadduu yahay kan dakhliga hadduu yahay kan maaliyadda hadduu yahay kan howlaha guud intaba inaan kicino oo boorka ka safno si aan u gaarsiino sarfayska ay daw- dadweynuhu helayeen arrimaha bulshada waa xilliga ugu muhiimsan xilliyada ay ka shaqeyso dowlada hoose annagu waxaan xooga saarana haddii ilaahay yidhaahdo in aanu dardar gelino ama caawino horeyba waxaan waa- dowlada hoose u caawin jiray dugsiyada primary schoolka oo iskuullada ah oo hoos yimaada degmada hadday tahay ka taageerida dayactirada iyo qalabka agabka waxbarashada iyo ho- ansixijada hooyada iyo dhallaanka kuwaas oo ayagana laftooda dayactira loo samayn jiray marka waan dardar gelinaynaa shaqadii hore u socotay insha allah waa inaan laba laabnaan fudeynaa saahid maxamuud cali guddoomiyaha cusub ee degmada gaalkacyo qaybta maamulka puntland waxa uu sheegay in ay taageero buuxa siin doonaan laamaha ammaanka si looga hortago in ay dhacaan falal amni darro oo qalqal gelin kara xasiloonida shacabka rajo weyn baan ka qabnaa insha allah inaan kasoo baxno waayo wax walba horta qola qolaa fulisa qoladii naga horeysay ayagu qoladii naga horeysay bay ahaayeen waxay wanaagoodii samaantoodaba annagu hadda xilka haddiina laku wareejiyo oo aan xafiiska nimaadno dee qorshayaal abaad baan ka leenahay inaanu dad sarfiska dadka aan gaarsiino laamaha amniguna waxay kamid yihiin dadka aan sarfisyada gaarsiino marka waxay qoondada ay lahaayeen lahaayeen insha allah weligeed waan gartay marka ururada bulshadoo kale ee oo degmada ku nool oo qeybahooda kala duwan ay isugu jira waxaad iga warantaa ma jiraan qorshayaal cada oo dejiseen gaar ahaana ururka haweenka oo kale degmada inta badan waa ogsoonaha gaalkacyo tacadiye ka dhana haweenka ayaa bilihii ugu dambeeya ka dhacayay tacadiyadu waa wax iska yimid oo dee bulsho nool wax istaakada ah wax qorshaysan oo qorsho ku dhacayna ma ahayn ayadana dee dowladda way ka shaqaysa waa lagu jira hawlahooda ururada haweenku waa waa hoos yimaadaan dowladda hoose waa la taageera taageeroodana ayagana waa helayaan insha allah qorsho gaar oo degan male laakiin sidii loo taageeri jiray baa loo taageerayaa waa bulsho weynta waxay kamid yihiin reer galkaayo doorashada golaha wakiilada maamulka somalilan ayaa u qabsoomi leh arrimo la xiriira nidaamka ka shaafici shariif maxamuud ayaa mar kale warkan faahfaahinaya waxaa dib u dhac uu ku yimid qabashada doorashada golaha wakiilada somalilan oo muddaxileedkoodu uu ku ekaa bishii lasoo dhaafay ee febraayo sannadani labada kun sagaaliyo tobanka qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada ka soo jeeda somalilan waxay eedda dusha u saareen golaha wakiilada oo iyaku doonaya in ay wakhtiga kordhistaan sida ay hadalka u dhigeen walow golaha wakiilada somalilan ay eeddaasi iska fogeeyeen xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac oo ka mid a mudanayaasha ugu afka dheer golaha wakiilada somalilan oo waraysi gaar ah siinayay raadiyo cadaado ayaa ugu horrayntii ka warbixiyey wakhtiga ay ku ekad muddaxileedkooda iyo sidoo kale wakhtiga hadda ay xilka sii hayn doonaan waanu soo muddo dhaafnaaye in badan baan soo muddo dhaafnay imika bishii hore ayay ku ekayd in la qabto iyo in doorashooyinka la qabtaa meel lasbadahayd waa kii la kordhiyey la qaban kari waayey imikan waa la kordhinaya waktigeed wakti lix bilood toddoba bilood baa noo arsan dee laguma qabo imika doorashooyinka diiwaangelintiga la keenaya wadanka waa jiilaan waa gaarigaarisaar dastuurka wuxuu kordhay hadday jiilaan tahay oo gaarigaarisaar tahay lama qabo doorashooyin lama qaban karo annaku dastuuriyan baan ku shaqaynaadeen dhanka kale axmed maxamed diiriye nacnac waxa uu beeniyey eedayn kaga timid golaha wakiilada somalilan hogaamiyaha ururka mucaaradka ee u cud injineer faysal cali waraabe oo ahayd in mas-uul ay ka yihiin dibudhaca ku yimid qabsoomidda doorashada golaha wakiilada somalilan waxa laale waxa ka jira ma jiro waxa laale waxa ka jira ma jiro eedeyntaa ma lihin gudden male gursi male waxa le soo safray oo kiman sheegtay commissionka ayaa leh oo qaladkaa leh oo waxaasoo aan problem ku sheegayay haddii la yidhi waa nin kuda haddii la yidhi samaqayb samaqaybsiga inay soo sameeyaan tirakoobka inay soo sameeyaan waxyaabo fara badan oo looga baahan yahay saamiga le dumarka loo jiro in la yidhi dastuurkaa la furo dastuurka la furo waqti baa la qaadanaya waxaas oo dhan waxaa ka wakiilo oo madaxa u saaran tahay guddiga doorashooyinka ugu dambayn xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac waxa uu carabka ku dhuftay in dib u dhaca ku yimid qabsoomidda doorashada golaha wakiilada somalilan ay salka ku hayso nidaamka soomaalida ay wax ku qaybsato ee qabaa'ilka loona yaqaano four point five-ka dee waxa kamid a baan ku yidhi horta lama qaban saana qaybsigii lama ogola oo lama qaban qoladinka baallahuna anaku waxaana isaaq baana la yidhahaa dhexdan ku noola marka waxa weeyaan labada darata samaroon iyo iyo iyo qolada ay dubacantaa iyo wasirgel iyo qoladaas waxay leeyihin dee in islaamigiin loo kudhiibay leeyihin oo saamaqaybsiga tirakoob ha la sameeyo tirakoob baa la samaynaya marka tirakoobka ha la sameeyo baa tiro riij walba ku qaybsanaya qaar ka mid ah beelaha dega magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug dhinaca puntland ayaa waxa ay waxba kama jiraal ku tilmaameen qaabka loo soo xulay golaha deegaanka cusub ee degmadaasi cabdiqaadir washington ayaa warkan gaalkacyo inooga soo diray ayadoo golaha deegaanka ee degmada gaalkacyo lagu dhawaaqay maalmo ka hor ayaa waxaa soo baxaya cabasho ku aadan qaabkii loo soo xulay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada gaalkacyo beesha maxamed ciise oo ka mid ah beelaha degan magaalada gaalkacyo ayaa cabasho ka muujiyey qaabka ay ku timi xubinta u matalaysa golaha deegaanka ee degmada gaalkacyo ugu horreyn waxaa kulankaasi ka hadlay nabadoon cabduqaadir maxamed samatar oo ka warbixiyey tabashada ay qabaan
aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa nabadoon cabdulqaadir maxamed samatar waxaan halkan ka soo jeedinaynaa annagoo ah beesha maxamed ciise beesha ciise maxamuud gaar ahaan gaar ahaan maxamed ciise waxaan ka soo jeedinaynaa cabasho cabasho nagaga timi aannu ka cabanayno degmada guddiga ka yimi garoowe oo loo soo idmaday inay soo xulaan xildhibaanadii konsolkii degmada ayaan ka cabanaynaa arrintaas maadaama aannu odayaal nahay nabadoonno nahay mas-uuliyadiinna saaran tahay aad iyo aad baan uga cabanaynaa waxayna u dhacday si khalad ah
sidoo kale waxaa iyana kulanka ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka beesha maxamed ciise iyagoo sheegay in xubintaasi aanay matalin islamarkaana baaq u diray madaxda kala duwan ee xukuumadda puntland gabadhaas in la siiyey waana ay weydi oo ma ay helin waxaana sabab u noqday cadaaladdarrada guddiga gabarh kale oo meel laga soo doortay iyo cid geysay aan midna la arag bay qaateen haddii aannu la kulannay waxay caddeeyeen inay gabadhaas xaqdarro ku tahay waxaa caddeeyey oo afkiisa ku sheegay wasiirka arrimaha gudaha inay qalad u dhacday arrintaas oo ay cadaaladdarro ku dhacday wuxuuna ku sababeeyey barashar iga qabsaday magaalo madaxda puntland ee garoowe dartiisaan u sameeyey hadda wasiirku wuxuu matalahayaa ummadda oo wuxuu meesha ku fadhiyaa magacii ummadda iyo masiirkii ummadda in cid kale balashar saarto oo kaga haybaysto waa dhaliilaha aannu ku dhaliilaynay ka midta asagoo arrintiisa xor u ah arrintaas ayada ah oo aan soo sheegnay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo axmed cismaan cilmi oo ku-xigeenkiisa ah guddoomiyaha baarlamaanka isimada baanu dacwo oganna waxaana doonaynaa arrintaa in dib u eegis lagu sameeyo degmooyinka kale oo puntland oo laga soo dhisi doono golayaasha kan la mid ah waxaan codsanaynaa cadaalad inay u dhacaan waxaan codsanaynaa in laga ilaaliyo qaladka waxaan sheegaynaa oo si cad u sheegaynaa inuusan matali karin wasiirku masiirka ummadda ha sidaa uu ugu maamulay meeshii tillaabada ugu horrayso uu qaaday intii xilka loo idmaday maadaama ay noqotay golaha deegaanka ee gobolka mudug ama magaalada gaalkacyo sida uu ku maamulay asaga iyo guddiga la midii waxaan sheegaynaa oo si cad u sheegaynaa inaysan matali karin masiirka ummadda waxaanu diyaarinay ciddii nala ka sugayey ciddii aanu islaan waa ugu macquulsaneyd gabar baa gogol dhigatay degmada ka soo jeeda qof macquula ah siifigeedu fiican yahay dadkao dhan yaqaanaan haddii ay gogol dhigatay waxay u dhigatay beesha ciise maxamuud guud ahaan oo haddii xubinta ku wada magacaaban beesha ahaan annagu haddaanu nahay dadka meesha fadhiya waxaanu ka cabanaynaa arrintaas beesha maxamed ciiseaanu hadda ku fadhinnaa haddaan u soo laabto beesha gabadha hadda tagtay degmada gaalkacyo wax deegaana oon annagu u naqaano hal qoys baa ka degan horta marka koowaad raalli waxaannu doonaynaa wixii xaqa aanu u lahayn mudankeedii madaxweynaha soo dirsaday dadkan waxa weya maarata qaabkan ugu sameeyey annaga ilhaamada ah waxaan kaloo doonaynaa madaxweynuhu ilaan asaga waxaa noo soo diray raalligelin inuu ka bixiyo haddii kale xitaa madaxweynaha laftirkiisu hadduusan la qabin waxa uu nagu sameeyey ninkaasi inuu waxa weye raalligelin ka bixiyo gefka uu nagu sameeyey waxa weya maarata maxamed dhabanaad cabdiqaadir washington raadiyo cadaado gaalkacay burcadda wadooyinka gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sii laba jibaareen dhibaatada ay ku hayaan gaadiidka ku safra gobolkaasi darawallada gaadiidka ee isticmaala wadooyinka gobolka shabeellaha hoose waxa ay dhib ku qabaan burcad wadooyinka u gala xilliyada ay safarka ku guda jiraan kana qaada lacaga baad ah cadaadisyo ayay kala kulmaan dhanka kale dowladda federaalk ee soomaaliya iyo al-shabaab oo midba dhinaca kale uu ku eedeeyo inay kala shaqeeyaan islamarkaana ay xiriir dhow la leeyihiin marar badan darawallada gaadiidka xamuulka qaada ee gobolka shabeellaha hoose waxa ay cabasho gudbiyeen maamulka gobolka shabeellaha hoose walow aanay jirin jawaab cad oo ay ka bixiyeen maamulku arrinkaasi soo noqnoqoshada cabashadan ayaa ugu dambayntii waxa ay gaartay taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ugu dambayntii sheegay inay wax ka qaban doonaan cabashada darawallada gaadiidka xamuulka qaada ee gobolka shabeellada hoose taliska ciidamadu waxa ay bilaabeen inay baacsadaan burcadda wadooyinka u gala gaadiidkaas si ay uga qaataan lacago badan qaarkood ayaa ciidamadu waxa ay gacanta ku dhigeen ayaga oo ku guda jira falka dhaca ah waxaana lasoo taagay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida sidaasi ooy tahay weli waxaa taagan cabasho ay qabaan darawallada gaadiidka ku safra wadooyinka gobolka shabeellada hoose haddaba tan iyo maxkamadaynta ragga ciidamada xoogga dalka ay ka qabteen ayaga oo ku guda jira dhaxa ay u geysanayaan gaadiidka ku safra gobolka shabeellada hoose maxaa iska bedelay dhibaatadii ay la kulmi jireen wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada ee gobolka shabeellada hoose arrimaha oo dhan waxaa isha ku hayay wariyaha radio cadaado ee gobolka shabeellada hoose cumar wardoon waxaa isu soo taraya cabashooyin kala duwan oo xilligan ka imaanaya ee bulshada ku dhaqan degmooyinka afgooye iyo sidoo kale walaweyn waxaana jellow ay ka cabanayaan kooxo wata dariiska ciidanka dowladda soomaaliya oo xiliyada dadka ay ku safrayaan wadada xiriirisa ee degmooyinka walaweyn iyo afgooye ay kala kulmayaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin handadaad jirdil iyo sidoo kale dhac ay u geystaan waxaana kooxaan la sheegay in isbaarooyin dhowr ah ay u yaalaan wadadaasi islamarkaana gaadiidleyda iyo sidoo kale dadka kaleba ay kaga qaadaan lacago fara badan mar aan isku daynay in aan wax ka weydiino ama aan la xiriirno mas-uuliyiinta labadan degmo ayaa inoo suurtagelin in aan telefoonka ku haleelno si ay kaga jawaabaan cabashada ka imaanaysa ee bulshada halkaasi ku waayahay wardoon hadda dadka isticmaala wadooyinkaasi ma ku amni helaan qabashadii rag ka tirsan sidaan ognahay rag ka tirsan raggaas waa la qabtay waxay ka soo muuqdeen qaar ka mid ah maxkamadaha ciidamada xooga dalka wax isbedelihi ma ka jiraa hadda
jel inkastoo maalmihii dambe ciidamada ay wadeen howlgallo ka dhan ah kooxaha dhibaatooyinka ee u geysta shacabka islamarkaana qaar ka mid a ee kooxahaasi burcadda ah ay soo qabteen ciidanka dowladda islamarkaana xukuno kala duwan lagu riday iyadoo taasi ay jirto haddana caqabada dadka weli waa ay taagan tahay oo markaasi ay kala kulmayaan wadada dhibaatooyinka kala duwan waxa ay sheegayeen waxa ay sheegayaan in horey ay arki jireen isbaaro markaasi halkaasi taalla islamarkaana gaadiidka ay kaga qaadi jireen lacago baad ah iyo xiliyada qaar in dad kale ay ka qaadaan lacago iyo in ay dhibaatooyin kala duwan ay u geystaan laakiin hadda waxaa jirta ay leeyihiin dadka ma jirto wax isbaaro ah oo wadada taala laakiin xiliyada qaar waxaa jira niman burcad ah oo kasoo baxa wadada islamarkaana qoryo ay sitaan islamarkaana dadka ay dhacayaan handadayaan marka dhibaatada weli waa ay taagan tahay welina waa ay jirtaa cabashada dadweynaha oo ay ka cabanayaan amniga wadada isku xirta afgooye iyo sidoo kale walaweyn ilaa hadda wax qabad sax ah oo ay la yimaadeen maamulada labadan degmo ma jirto maadaama weli ay soconayaan dhibaatooyinka shacabka ay la kulmayaan kooxahan waxay ahaayeen kooxo kol hore watay dariiska ciidanka dowladda laakiin hadda waxaa laleeyahay waxay wataan dhir caadi ah oo markaasi lagu yaqaano burcadda wadooyinka ka kooleysta guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegaystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanow waxaa intaa ku eg war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray maanta warka duhur ee raadhiyaha caddaado maanta waxaa soo saaray shaafici shariif maxamuud anigoo jila jaamac jile ah ayaa idiin akhrinayay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo